tababarkan oo ka saabsan ay koran qaadabka aqoonta xirfada hana kumade warwadyaalka maamulka gobolka banaadir waliba daafure gudoomiye ku-geenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir munaasabadda furitaanka tababarkii waliba goobrow ku hay agaasimaha guud ee xafiiska duqa magaalada muqdisho mudane ismaaciil cali sheekh nuur agaasimo waxeediyey la taliyaal iyo khubro ka hel dheer dhindhiga tababarada gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda gobolka banaadir mudane ciise maxamuud guure ii sheegay in ujeedka tababarkan uu siiyey sillinta ilaa xirfadda shaqaalaha dowladda hoose xamar si bulshada caasimadii un helan adeegtayle tababarka aad halkan u fadhisaan maanta oo la rabo inaad ku kobcisaan amba aada sare ugu qaadaan xirfadiinna shaqo in aysan noqonin tababaradii aad ka qaybgeli jirteen oo kale intaa laba maalin saddex maalin amba usbuuc laysu yimaado laga tagay inaysan naqanin wixii aad ka barateen waa in xafiisyada laga arkaa maxaa yeelay haddii ay noqoto aqoon kororsi iyo tababar iyo kobcin xirfadeed waa in ay ka bixisaa xafiiskaasi wax la taaban karo dabcan dowladda hoose waxyaabaha ugu muhiimsan ee hayso waa adeeg waxa aan la macaamilno waa bulsho daadejina loo baahan yahay waxa laga hadlay mas-uuliyadaha waxa ugu muhiimsan marka waxay tahay dadka annaga aan adeegga u hayno inaan si wanaagsan ula macaamilno xafiiskaada marka la yimaado laga dareemo aysan noqonin qofka muwaatinka xaqu u leeyahay inuu xafiiskaada yimaado adeeg hufanna adigaa u qabatid waxaan rajaynaa marka inaad ka faa'iidi doontaan waxyaabaha inta hadda uu macalinka uu ku tilmaamay oo xirfadihiina lagu kordhinayo hadday ahaan lahayd anshaxa iyo la dhaqanka dadweynaha inaad akhlaaq wanaagsan kula dhaqataan maxaa yeelay diintaynana amrayso agaasimaha guud ee xafiiska duqa muqdisho mudane ismaaciil cali sheekh nuur oo dhinishii ku hadlaya sheegay in tababarada iyo aqoon kororsiga iyo nagada doonaan haana joogtee waxaan rabnaa inaan sare u qaadno xirfadda iyo shaqaalaha iyo maaragtay iyo adeega guud ee dowladda hoose guddoomiye maxamed axmed abiir fishin ayuu magaaladan ka leeyahay oo mar waliba ou goobaha iyo bulshadu markii ay isku timaadaba u sheego fishinkaa saddexda ah oo ay ugu horeyso nadaafadda amniga iyo doorashooyinka ma is weydiisay fishinkaas yaa hirgelinaya fishinkaas cidda hirgelinaysa idinka waa haddii aan empowerment iyo delegation la bixinin oo shaqaalaheenna mas-uuliyadaha saaran iyo waxa laga rabo aan runtii inta ka dhiman oo xirfadana loo kor loo qaadin waxba ma hagaagayaan marka waxaan rabaa runtii wax tababarada iyo aqoon kororsigu wuxuu noqon doonaa mid joogto ah haddii ilaaha yidhaahdo howlwadeynadii antiisu dareera tababarka weliba yooqaada doonana asharo la xiriira maamul wanaagga aanshaaga shaqada mas-uuliyadda howlwadeenka anqidmadayowka bulshada iyo dhowrowka xuquuqda muwaadinka